أنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay masaa'ilkii la raaciyey fasalkii ahaa in la wadaago damaanka waxau yihi sheekhu raximah llahu tacaala walow caada hadduu soo noqdo xajaru manjariiqin baalkaa manjariiqa la yidhaahdo dhagaxiisii hadduu soo noqdo oo faqatalahu dila axada rumaatihi kuwii galay mid ka mida ayuu dilay hudira waxaa hadur laga soo qaadayaa oo aan waxba laga soo qaadaynin qistu qeybkiisii wacalaa caaqilati albaaqiina inta soo hadhay tolkoodna waxaa lagu leeyahay albaaqi magta inteeda soo hadhay aw kayrihim cid kale ayuu dilo kuwii galay aan ahayn walam yaqsiduuhu umanay qastinin fakhatarun gef weeye aw qasaduuhu waa u qastiyeen facamdu weeye fida saxi haddaan qabanno waase in halabat ilisaabatu hadday asiibidda iyo lahelidda lala helaan wax qaalib ay ahayd ayay camdi noqonaysaa manjaniib horta waa eray aan carabi ahayn waxaana manjaniiqu u taagnaa aala dhagaxaanta lagu tuuri jiray marka dagaalka wuxuu u taagnaa halka rokadkooda ama madaaficda goobta ayuu u taagnaa intaan la tadwiirinina waxay ahayd laan inta lasoo qabto oo lasoo qalloociyo xoog lagu soo qabto ayaa raka dabeedna loo samaynayey dhagxaan baa lagu gurayey xoogna waa lagu hayaa oo dabeedna inta la sii daayo ayay dhagaxa markaa tuuraysay oo dee dhowr kilomitir dhagxaantaa ku daadinayso colkii oo halkaa jooga ayay markaa dusha kaga keenaysayo hoobiyahooda iyo madaaficdooda xilligaasay ahayd beryihii dambe waa la sii tadwiiriyey oo sawirada hadda imaa kutubta luqada iyo ay u sameeyaan haddaad eegto dee alwaaxa baa laga sameeyey oo sida bahasha yare iminka jiirka aynu ku qabanno ee kale ee markaa qab tidhaahdoo kale sidaasoo kaloo alwaax laga samaynayo oo dabeetana masraf weyn oo saasoo kalea loo samaynayo la qabanayo dabeetana birana xagganay ka jidayaan ay saa u tuurayaan oo kale ayaa markii dambe la sameeyo loo tadwiiriyo markaa wuxuu sheekhu uhi walow caada hadduu soo noqdo xajaru manjaniiqin bahalkaa manjaniiqee dhagxaanta lagu tuurayay dhagxaantiisii mid ka midi ama dhagaxiisii hadduu soo noqdo oo markii kor u tuuray baa mid korkan intuu u kacay ayuu soo noqday faqatala wuxuu dilay axada rumaatihi kuwii ganayay ee tuuray mid kamida buu dilay sidii buu ku dhintay hudira masalan tusaale ahaanna toban bay ahaayeen hudira waxaa hadur laga dhigayaa an waxba laga soo qaadinay qistuu qaybtuu isagu diyada ku lahaa wacalaa caaqilati albaaqiina kuwa soo hadhay ee sagaalka kaleana waxaa lagu leeyahay albaaqii inta soo hadhee diyadiisa ka mida toban bay ahaayeen markaa dhagaxii markii la tugay ayuu soo noqday oo mid buu dilay sidaasuu ku dhintay qofkaasi sidaynu horeba usoo tilmaannay wuxuu wax ku noqday ficil iyo falu isaga lafdiisu wax ku leeyahay megtiisii inta toban loo qaybiyo toban halaad isagaa isu qabaa sagaalkii soo hadhay bin toban baa la saarayaa tolkood marka waa halkuu leeyahay hudira qismu isaga qaybkiisii waa la hadur yeelayaa wacalaa caaqilati albaaqiina kuwa soo hadhay tolkoodna sagaalka soo hadhay tolkoodna albaaqii baaqigii magta soo hadhay baa lagu leeyayo mid walba cushur ayaa tolkii lagu yeelanayaa isaga inta qaabilsanna meesha waa laga saarayaa halkaa horena waynu fasalkan hore bilowgiisii waynu ku soo tilmaanay qofku hadduu wax ku noqdo ficilu isagu leeyahayo ficil cid kale leedahay waa loo qaybiyaa waxyeelada xaqeeda oo waxa la tuuraa inta isaga qaabilsan labada qof ee ay sirdiyey waataynu soo tilmaamaynay in isaga nis la saarayo loo tuurayo niska kale unuu ku yeelanayo kii kale tolkii inuu ku yeelanayo hadday isdilaan oo isla dhacaan iyaduna sidaasi leeg weeye oo labada qof waxyeeladan ay isgaarsiiyeen haddii ay markaa labadooduba isgaarsiiyeen oo labadooduba waxqabaan ama midkoodu u waxqabo mid walba hadday labadooda wax qabaan mid walba qaybtiisii waa marka ay ficil ay labaduba wada leeyihin ku noqdaan maaha dagaal markay wax ku noqdaan un maaha masalan waa de mid walba kii kale isagoo waa isla dhaceen mid baa jabay jabkaa bar buu isu qabaa isagu inta kale kalea lagu leeyahy labadiba way jabeen mid walba jabkiisa kala bar isaga u qabaa ee isu qaba inta kalena ka kale ku leeyahay waa marka uu ficilkiisa iyo ficil kale wax ku noqdo waxa kale aynu soo tilmaanay hadduu qofku waxyeelada ay ku gaadho dee isagu wuxuu samaynayey inay hadurta ayuu isu qabo masele jidhkiisa meel ka mida hadduu hubo adeegsado hadduu iminka madaxa ku horeeyo ku dhufto oo dabeetana ay qofkii kalena ilku ka daataan isaguna uu dakhrabo dakharkiisa isaga isu qaba kaasunbaa ilkihiisii ku leh waayo madaxiisii isaga hugu isticmaalay hadduu feer uu ku dhufto oo ay gacantii jabto isagaa gacantiisaa jabtay isu qaba ciddan kale wuxuu gaarsiiyeyna waa lagu leeyahayoo markuu sidaa ficiluu leeyahay wax ku noqdo ama yacni qofku waxyeello u geysanaya isagoo iska fakiraya hadduu wax ku noqdo qofkaasa isu qaba masalan qof baad la qaniine waa lagu ku qaniine dee waad ka soo dhufatay markaa ilkii baa ku soo raacay wax alle wuxuu kugu leeyahay qaniine ma jiro waayo nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi miyuu kuu daaya haddaad xalaasho tidhi sidaasoo kale qisada taasoo kale intay dhacday midkiin intuu sidaa dheefa geela u qaniinaabuu haddana wax doonayaa marka waxaa la yadhiya waxaad ku leedahay ma jirta buuhi markaa saddexdaa masale hadduu qofku bificli wa ficli kayrihi wax ku noqdo inta isaga qaabilsan waa loo waa la hadur yeelayaa intii kale ayuu yeelanayaa hadday laba qof ku kala gaadhana waa loo qaybinayaa hadduu isagu waxyeelayntiisa wax ku noqdana hadur weeyaan oo isaga isu qabaa hadduu qofku shaqo uu leeyahay oo loo dirtay uu wax ku noqdona waynu soo tilmaanay inaanu islaamku mar haddaanu qofku qof waalan ama sabi ahayn qof khatar loo qariyey haddaanu ahayn meel dabaysan gebigeeduba haddaad tidhaahdo ka soo shaqee oo markuu daf aadna aad ogto markuu daf yidhahdana dabi ku dhe waa lagu yeelanaya iyadoo khatar aad u qarisayna aanay jirin qofkiina qof qaangaado xaqilowyo waxyaala arkayo shaqadiisa hadduu wax ku noqdo wax lagaaga leeyahayna ma jirto gaadhigiina waataynu ka soo hadalnay xalay iyo in lagu leeyahay ciddaa wadayn waxyeeladiisa aw kayrihim buu haddaba waxyeelay cid kale weliba waxay leeyihiin markaa ay lagu yeelanayo dhagaxan soo noqday wax lagaga yeelanayaa waa markuu yahay ciddan markaa jiidaysay ee dee soo jiididda laanta iyo sii daynteeda wax ku lahaa hadda isaga mid la yidhi warba halkaa adigu qori halkaa yaallo moohay ama lug halkaa taallo moohay isaga la yidhi isagu tuurida waxba kuwale markaa hadduu kusoo noqdo magtooda wuu kuwada leeyahy ee waa cidda jiididan iyo ganidan wax ku leh aw kayrihim buu ku dhacay dhagaxii soo noqday kuwii ganayay ee tuuraya kuma dhicine mid iska daawanaya oo ag taagnaa ayuu madaxa bashaaqiyo waa dhintay walam yaqsiduuhu umanay qasininoo qof kale inay ku waxyeeleeyaanna may u qasinin fa khatarun dilkiisaasi waa khata oo diya mukhafafa diya la fudaydiyey baa nimankan wax ganayay tolkood lagu yeelanayaa aw qasaduuhu dee waa u qastiyeen oo qof halkaa iska jooga ayay doonayeen inay wax ku yeeleeyaan markaa tobankiibaa ku garay facamdun weeye fila saxi haddaan qabanno waa bareedho qisaas ayaa ku waajibaysa haddii laga canfiyana dee diya muqalladaba markaa iyaga lagu yeelanaya waa in harabat alisaaba haddii ay isaaba iyo la heliddu ay qaalib tahay inay wax la helaan marka ay galaan hadday qaalib tahay waxaa lagu yeelanayaa markaa qisaas abadiya muqallada camdi bay noqonaysaa laakiin haddaanay isaabada iyo la heliddu aanay ahayn mid haaliba ee marmar uunay wax la helaan dee ma noqonaysa markaa camdi ma noqonaysa shibulcamdi ayay noqonaysaa saanigu wuxuu leeyahay mar kasta waa shibulcamdi qasax muqaabilkiisu leannu qasib mucayan in manjariiq loola jeedo ayaa markaa isagu adag faslun fi lcaaqilati wa kayfiyati taajiili maa taxmiluhu halkan wuxuu inooga hadlayaa caaqiladii iyo tolkii iyo sida loogu madaleeyo ama loogu muddeeyo marka ay qaadaysa caaqilada iyo tolku ila waxaynu calal caaqilati baa lagu leeyahay iyo caaqiladaa qaadaysa iyo caaqilada unbaynu soo wadnay ilaa kitaabuljinaayo sidaynu markaa usoo marnay haddaba caaqiladii waa iyo siday laakiin waxay qaadaysaa ay u qaadaysaa fasalkan ayuu kaga hadlayaa wuxuu yihi diyatul haday gefga diyadiisa wa shibhi lcamdi iyo camdiga kii shabahayey talzamu lcaaqilata caaqilada iyo tolka ayay ku laasimtaa wa hum haddaba casabadaasi wa hum ayaga caaqiladaasi casabatu waa casabadiisii iyo qaraabadiisii ila al asla asalkiisii walfarca iyo faraciisii mooyaane waqiila waxaa layidhi yacqilu waxaa caqilayn ibnun huwa ibnu ibnu camiha wuu caqilaynayaa wayuqadamu waxaa la horraysiin alaqrabu waa la horraysiin kii dhowaa fain baqiya shayun hadday wax soo hadhaan faman yelihi waa ku soo xiga wa mudlim biabaweyne laba aaba kii ku soo dhowaaday baa la horraysiin waalqadiimuna ataswiyatu simid weeye waxau sheekhu leeyahay diyada gefka iyo diyada shibulcamdiga talzamu lcaaqila caaqilada iyo tolka ayay ku laasimtaa diyada camdiga waataynu soo marnay ayada waxaynu muqalladatun min talaaati awjuhin saddex weji baa laga adkeeyaabana ayada kownuhaa musalasa geelu saddex sifuun buu ahaa wa kownuhaa xalla haddaa la rabaa wa kownuhaa cala ljaani ninka waxyeelankiisaana laga rabaa waa markay camdi tahay markay shibulcamdi tahay shibulcamdina waynu soo marnay mukhafafatu min wajhayni muqalladatu min wajhin baynu soo nidhi laba wejina waa laga fudaydiyey hal wejina waa laga adkeeyeyoo ayada inay tolka tahay ay weji waa laga adkeeyo geed waa saddex sifo laba wejina waa laga fudaydinaya waana saddex sano tolka ayaana laga qaadaya marka uu gef yahayna waa mukhafafatu min halaaati awjuno saddex weji baa laga fudaydiyey geela shantii sifaa loo qaybinayaa shan shanta ahaa saddex sanana waa la qaadayaa tolkaana lagu leeyahay saddexdaasaa laga fudaydiyay iyadana waxaana u daliila inay caaqilada ku waajibayso xadiid bukhaari iyo muslim warinayaan labadii dumar ahaa haweeney ayaa haweeney kala dhagax ku tuurtay markaasaa waxay dishay ayada iyo wixii caloosheeda ku jirayba waa dishay nebigu sala allahu calayhi wasalam dabeedna wuxuu xukumay horta uurjiifgeeda wuxuu ka xukumay qura oo addoon ayuu ka xukumay diyadeediina wuxuu ku xukumay gabadhii wax dishay tolkeed buu ku xukumay tii dhimatay diyadeedii wuxuu dhaxal siiyey ninkeedii iyo carruurteedii waa masalada aan soo sheegayno soomaali ku adkaatay in gabadha lagu leeyahay waxyeelada ay geysato ama toban ha dhasho ama mid ha dhasho ama iminka hala guursato ama inan ha ahaato ruuxdu ay waxay guursato tolkeed baa lagu leeyahay waxay geysato tolkeed baa lagu leeyahay hadday dhimatana magteeda waxa iyo ninkeeda iyo carruurteeda waxaa soo raacaya un aabbaheed iyo cadayeena iyo hooyadeed hadday nool yihiin aabbaheed iyo hooyadeed baa soo raacaya haddaanay aabbaheed iyo hooyadeed noolayn ninka iyo gabaa carruurtiisa halkaa la maraya hadday carruurtuyna ma ku jiraan hadday hablown yihiin walaalu waxbay ka soo gelayaan markaa nebigu taas ayuu xukumay in haweenaydaa wax dishay magteedii tolkeed laga doonayo tii markaa wax dishay la dilay magteediina wuxuu dhaxalsiiyey ninkeedii iyo iyo carruurteedii markaa tolka ayay ku waajibaysaa shibulcamdi ayaanay markaa taasi ahayd haddayna waa kasii awlaysan yihin ijmaacna waa lagu soo naqliyey inay sidaas culimmada muslimiintu intooda badan isku waafaqsan yihiin cumaga kusoo naqlisay hadda iyo shibulcamdi baynu dhahayna camdigii waataynu soo marnay in lagu yeelanayo jaaniya ibnu cabbaas baa wuxu uhi laa taxmilu lcaaqilatu camdan walaa sulxan walaa ictilaafan caaqiladu ma qaado badheer ma qaado oo wixii badheer loo geysta ma qaado waataynu nili qofkanaa la bargoynayaa wax alla wuxuu haystaa laga qaadayaa marbedelashaa looga tegaya sinax iyo digs iyo kili iyo koobbaa looga tegayo wax ku cuno isagii carruurtu marka la bargooyo hadduu dee dawarsi kugu yimaado adigoo tolkiya inaad wax siisaa ma xuma yani sharciga ku diidi mayso laakiin isagay saaran tahay laakiin inuu tolku qaybsado oo la yidhaahdo inoo qaybiya ayaan markaa wax meesha ku jira ahayn isagiina halkaa iska joogo oo wax dhibi gaarin haddii xataa qisaastii laga daayo isagun baa lagu leeyahay haddii qisaasta laga daayo xataa isagun baa lagu yeelanayaa markaa ibnu cabbaas wuxuu uhi caaqiladu camdi ma qaado sulux iyo heshiis wuxuu ku qaatayna ma qaado wuxuu ictiraaf iyo qirasho markaa isagu kula yimina caaqiladu shaqo kuba leh ibnu cabdilbarre wuxuu uhi saxaabada cid ku khilaafday ibnu cabbaas ma jirto waxaa kaloo aray caaqiladiiyo tolku qaadin qoomaha taasi waa qudhiya qoomaha haddii ay camdi ayadana u dhacaan ma qaadaan tan haddaba caaqiladu ay qaadaysee khada yashibul camdiga wa calaa khilaafi lqiyaasi oo iyadu waxa weeye mucun ahaan iyo kaalmayn ahaan ayuunbaa loo saaray ee waxay iyagu geysteen maaha marka adiyatu lkhaday wa shibulcamdi talzam alcaaqila haddaba caaqiladii waa ayo wuxuu yidhi wahum ayagu casabatuhu waa casabadiisii kuwii nasabka wax ku dhexli jiray ee aabbayaashii iyo walaaladii iyo adeeradii iyo ilmaadeeradii halkaa casabadiisii nasabka wax ku dhexli jirtay waa ragga ah waana ta aan soo tilmaamaynay dee ina raggaasun markaa lagu xukumay casabada imaamu shaaficina wuxuu yihi ma ogi cid khilaafsan caaqiladu inay casabada tahay waana qaraabatu rajuli min qibali lab xagga aabbaha qaraabada ka timi weeye waxayse shaaficiye la gaar yihiin ila alasla waalfarca saddex bay iyagu ka saarayaana waxay leeyihiin hortuu kan jaaniga ah ee waxyeeladani ka timi waxba ka bixin maayo asalkiisii oo aabihii iyo awowgiina waxba ka bixin maayo ubadkiisina waxba ka bixin maayaan ee tolka aaninta ahayn ayaa laga rabaayo siaanu isagu bixin maali kuwaasina u bixiyana waa abxaddiisi iyo xubnihiisii waxaanay dalayshay xadiid nasaa-i warinayo sheekh albaanina markaa uu tusaya laa yuukhadu rajulu bijariirati abiihi loo qaban maayo ninka wuxuu aabihii geystay loo qaban maayo ama wabara alwanada ilmihii wuu beri yeelay ruuxay waxgeysatay ilmaheedii waa beri yeelay caqligii diyadii waa ka beri yeelay marka asal iyo farax ma soo ma soo galaan saddexda imaam ee kale weliba xadiid abu daawuud isagu leeyahay bara zawja alqaatilati wa waladaha ninkii gabadhii wax dishay ninkeedii iyo ilmaheediiba iyagoo waa beri yeelo wuxu uhi magtaa waxba idinku shaqo kuma lihidin ninkeedii iyo iyo ilmaheedii inankeedii laa yejri waalidun calaa waladihi walaa mawluudun calaa waalidihi jinaayada ka qaadi maayo waalidna waladkiisa mawluudna waalidkii ka qaadi maayo oo midna markaa jireerarka kala geystay loo qaban maayo saddexda imaamee kale ee abu xaniifa iyo imaamu axmed iyo imaamu malik ayagu waxay qabaan aabbayaashiyo wiilashuba inay ka mid yihiin caaqilada iyo tolca magta wax ka bixinaya laakiin shaaficiya waxay leeyihin shan kuma lahaa waqiila waxaa la yidhi yacqilu waxaa haweenayda wax dishay ka caaqilaynaya ibnun inanay dhashay oo huwa ibnu ibnu camiha in adeerkeeda hadday gabadhu in adeerkeed guursato dee inankeedu waa in adeerkii inanku dhalay marka casamadeedii buu ka mid noqonay inan ha ahaadee iminka casamadeedii buu ka mid yahay markaa kaa bunuwada leegimaya xaggan casamadun baa leegayahayo isagu waa casabaynaya casabadiibu waxbu ka bixinaya wa yuqadamu waxaana la hormarinayaa al aqrabu kii dhowaa ayaa kii fogaa laga horraysiinaya walaaladii baa lagu xigsi aabaya abi walaa waxaa leeya walaalihii baa lagu xigsi oo lagu horraysiin haddana wiilashoodii haddana adeeradii haddana ilma adeeradii haddana aabbaha adeeradii haddana wiilashoodii saasay u soconaysaa fa in baqiya shay-un hadday wax soo haraan mayti ka mida faman yaliihi waxaa loo qaybinayaa cidda kaa dhown ku soo xigtaa wa mudlim biabaweyni labada aabba kii ku soo dhawaaday baa laga horaysay kii aabba qura kusoo dhawaaday sidii dhaxalka oo kale wlqadiimu waana madhabkii imaamu shaaficiya jadiidkahay walqadiimuna ataswiya qadiimku wuxuu leeyahy waa la sibayaa oo kan aabiya hooyo kusoo dhawaaday ee ay kan waxyeelada geysay xagga hooye xagga aaba ka walaaliyin iyo kay xagga aaba ka waa la sibayaa waayo hooyadan uu dheer yahay dee xaggan caaqilada waxba iyadu tarjiixa ay ku yeelanaysaa ma jiro madkhal kuma lahood uma subanto tarjiixin uma intaa kadib waxaan maanta jirin buu hadday inoo gelayaayo haddii la waayo kuwa ama yacni ay bixin kari waayaan muctiqun kii xoreeyey haddii marun la xoreeyey uma casabatu kaa xoreeyey haddana casabadiisii uma muctiqu haddana kaa muctiqu muctiqiisa kiisii xoreeyey uma casabatu haddana casabadiisii wailaa haddii kaloo mid xoraysiya kaa xoreeyey mid xoreeykiisaan lahayni fa muctiqu abiljaani jaaniga aabihi kii xoreeyey uma casabatu uma muctiqu muctiqil abi aabbaha kii xoreeyey kiisii xoreeyey wa casabatu wahaakada abadan waxaan laba hayni bay culimmadu ay markaa aada iyo dhaxad usii wadwadeen wa catiiquhaa haweenaydu kay xoraysay yacqiluhu waxaa caaqilaynaya caaqilatuhaa tolkeed wamuctiquuna kuwa xoreeyey ka muctiqin bay la mid yihiin wa kullu shaksina oo min casabati kulli muctiqina yaxmilu wuxuu qaadayaa maa kaana yaxmilu dalika almuctiqu wuxuu qaadayey walaa yacqilu catiiqun fi ladari haddaan qabanno ma casabaynayo ee fa in fuqida alcaaqilu haddii la waayo kii caaqilka abaa la waayey aw lam yafi ma oofinin caqala baytulmaali baytulmaalkaasa xalilmuslimi ka caaqilaynaya fain fuqida haddii la waayo fa kulluhu cala aljaanii jaaniga ayaa lagu leeyahy filadari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay addoonku waataynu sheegnay allaha soo celiya dee marka gaal iyo islaam loo dirirayo ayaa ragga dee laga soo qabsada dadka laga soo qabsada gaalada ayaa hadduu imaamku doono in la addoomeeyo addoomay noqdaan maanta muslimin baa dirirayo oo iska leeyihin markaa dee saylad bay lahaayeenoo wax jira bay ahaayeenoo suuqa sayladda xoroo kalay lahaayeenoo sidaa daraaddeed ayaa axkaamtiisa iyo fiqigiisu meel walba ay fiqigii bayjkaad rogtaba ugu jirtaa wuxuuhi uma intaa kadib haddii casabatu nasabkii la waayo ama waa la helayo wixii laga helay baa magtii wada bixin waayey muctiqun kii xoreeyey ayaa la hormarinaya alwalaa luxmatu ka luxmati nasab wataynu xadiidkaa soo maraynay saxiixa ahaa ee dabaraani iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi ay warinayeen inuu hilib hilibka nasab oo kalaa yahay uma intaa kadib haddii kii xoreeye la waayo ama woofi waayana casabatuhu casabadiisii xagga nasabkeeda asalkiiyo faraciisu ku jirin walaaladii iyo adeeradii iyo ilma adeeradiiyu ayaa ku xigayaa uma muctiquhu haddii isaga la waayo kan xoreeyey kii xoreeyey ayaa haddana laga doonaya caaqalaynaya uma casabatu ka haddii la waayana casabadiisii wa ilaa haddii kaloo muctiq iyo muctiqulmuctiq iyo casabadoodii baa la waayo fa muctiqu abiljaani kan waxyeelada geysay aabihii kii xoreeyey ayaa laga doonaya uma casabatu haddana casabadiisii uma muctiqu muctiqil abi aabbaha kii xoreeyey kii sii xoreeyey wa casabatu haddana casabadiisii ayaa laga qaadi wahaakada abada sidaas ayuunbay markaa u soconaysaa sida dhaxalkii oo kale wa catiiqu haweenaydu kay horaysay ilaa waxaynu nidhi haddii la waayo casabadii kii xoreeyey baa bixinaya hadday ciddan wa horaysay haweenay tahay wa catiiquha kee iyadu horaysay yacqiluhu waxaa caaqilaynaya caaqilatuha iyada tulkeed ayada waxba la saari maayo lianna almar'ata laa taxmilu alcaqla bilijmaac haweenaydu ayada waxba lagama qaado caaqilada iyo waxaa tolka laga doonayo waxba lagama qaado waxay un dumarku ay eegayaan un odhaya inankiibaa dhaxalka loo badiyey inanka intaasoo waxba laga rabaayo tii magtii tolkaa laga rabaayo waxay xataa dumarradii geyseen dumarradu xataa waxay geyseen reeraa kala u dhaxay inankiibaa laga rabaa oo meherkiibaa laga raba oo masruufkiibaa laga raba oo hoygiibaa laga raba waxaasoo dhan baa laga rabaa ayana aqalkuna iska fadhido waxabulaha la siiyaa la yidhi markaasuu malaya dhaxalkiibaa nalooga badiyey unbay eegayaan inta waxaa iyagii markaa loo buriyay ama laga dhaafay dumarka eegi maayaan ee dhaxalkiibaa nalooga badiyey unbay leeyihiin markaa waxaa la yihahda waxaa tolkia iyada caaqilo laga qaadiyo teedaa la bixinayaa mooyaane iyada waxba la weydiin maayo hadday ta inoogu milyaneersan tahay ee inoogu lacag badan tahay waxba la weydiin maayo hadday milyaneero tahay xataa ninkeeda masruufkii way ku leeday oo keenunbay le haddaanu isagu waxba haynin hadduu biyooro yahay iyana ay milyaneero tahay kaa biyoorun baa laga rabaa waxay geysatayna iyadaa iyaay wax tolkiibaa laga rabaa iyadiina waxba lagama rabo wa muctiquuna kuwa xoreeyey ka muctiqin unbay la mid yihiin hadday saddex iyo afar ay ahaayeen ay addoon wada xoreeyeen xagga xambaariddaa jiraayada ka ay xoreeyeen ay qaadiyaan ka muctiqin waaxidin unbay la mid yihiinoo wixii u mid guuriyaala unba hadday saddex iyo afar yihiinba ay qaadayaan wa kullu shaksin shaksi iyo qof kasta oo min casabati kulli muctiqin mid kastoo waa xoreeya casabadiisa ka mid ahay ilaa waxaana muctiq haddii lawaa casabadiisa haddii lawaa muctiqun muctiq waynu muctiqun haddii casabadiisaynu nidhi mid kastooo casabada ka midi yaxmilu wuxuu qaadayaa maa kii kaana waa yaxmilu dalika almuctiqu kaa muctiqa intuu dhoolaa wuxuu qaadaya ayuunbuu qaadayaa oo masalan hadday toban inaa uu leeyahay toban walaal oo kale waana iman doo inoo iman doontaay oo dinaar iyo nisfu dinaar iyo rubuc dinaar baa la qaadaa sanadkii qofka laga qaadi jiray tobankaa walaa mid walba niska ama rubuc dinaarkaasaa laga qaadaya oo hal shaksi laga soo qaadi maaye miduna gaarkiisa gaarkiisa loo cisaabinaya wa kullu shaksin min casabati kulli muctiqin yaxmilu wuxuu qaadayaa maa kaana yaxmilu dalika almuctiqu kaa xoreeyey wuxuu qaadi jiray markuu noolaa ayuu mid wala qaraabadiisa ahina qaadaya wala yacqilu catiiqun fi ladhari kii isaga la xoreeyey kii xoreeyey waxba ka caaqilayn maayo fi ladhari haddaan ui si aanu u dhexlayninba saanigu wuxuu leeyahay wuu caaqilaynayaa fa in fuqida alcaaqilu haddaba kii u caaqilaynayey ayaa la waayey oo lama hayo ninkani waa nin aan markaa tolba lahayn oo ama wujida walam yafi ama waa la helay oo tol waa leeyahay laakiin waxba waana haynin maxaa la samaynayaa caaqala baytulmaali baytulmaalka muslimiinta ayaa wuxuu ka caaqilaynayaa calilmuslimiin qofkii jaaniga ahaa ee muslimka waxyeelaa geystay baytulmaalka muslimiintaa laga bixinayaa leannu nabi maxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu xadiidka abu daawuud nasaa-i uuna sunan kubraa ku warinaya ibnu xibbaan waana xadiis sheekh albaaniga uu tasixiye wuxuu yidhi ana waarisu man laa waarisan ucaqilu canhu waarisuhu anugu waxaanay ka dhaxlayo kaan cid dhaxasha lahayn calaa nebigu ma qaadanayna dee masaaliixda muslimiintu baa loo yilay caaqil waxaan anaa ka caaqilaynayo maygtii ka bixinaya waarisu anigana dhaxlaya nebigu markaa shaksiyadiisa uma qaadanayo dee dadka muslimiinta ayuu u qaadayay haddaa baytulmaal maxaa la yidhaahdaa baytulmaal berigii hore baytu maali lmuslimiin ama baytu maalillahi baa la odhan jiray waxay ahayd mabnaha dhiska ama meesha lagu ilaaliyo xoolaha caamkaa ee dowladda islaamka ay leedahay weliba wixii manquulah ee la qaadaya sida lacagihii oo kale ee fayga iyo khumuska iyo qanaa'imka iyo ka imanayay inta wejiyadii iyo ciddii lahayd la siinayo khasnadaa iyo halkaa lagu kaydinayo lagu hayo lagu ururinayo ayaa baytu maali lmuslimiin ama baytu maalillahi la odhan jiray labadaa magac baa loo isticmaali jiray markii dambe baytulmaal ayuun baa la yidhi cusuurtii dambe ee islaamka ayada waxa lagu idlaaqay jihadaa leh xoolaha caamka ee muslimiintu leeyihin hadday dhul tahay hadday lacag tahay hadday badeeco tahay maalka caamkana waxaa la yidhaha maal kasta oo gacanna ay ku sugnaato bilaadda muslimiinta oo cid gaari aanay lahayn maal caama baa la yidhaahdaa halkaa maalkaa ummadda ka wada dhaxeeya lagu ilaalin jiray ayaa baytulmaal la yidhaha maanta ma jiro in la yidhahdo miisaaniyadda muslimiinta iyo khasnadooda caamkaabaa laga bixinayaa ayuunbaa ugu dhow haddaba fa in fuqida haddii la waayo baytulmaalna ma jiro lamama hayo ama waa la hayaaye wixii ku jiray baa kafayn waaye ama waxa jira wax ka mudan dee dagaal bayna hayso masaariifdii dagaalkaas ayaa lagu bixinayaa oe mag markaa wax ka mudan baa taagan soo maaha fa kulluhu wixii waajibka ahaayee magtaa ka waajibay ama wixii soo hadhay cala aljaanii fi ladhari kii jaani ahay waxyeelada geystay baa lagu leeyahay markaa fil adhari khilaafkan ku jira ee adharkiiyo muqaabilkiisu waxa uu cuskan yahay ama salka ku hayaa khilaaf ah caaqiladu markanay tolku qaadayaan magta ma intay marka hore isaga ku waajibtaabaa tolku ka xambaarayaan mise marka u horaysa ninka sooba mari maysa ayagay dusha ka fuulaysaa khilaafku halkaas kusan leeyahay haddii la yidhaahdo marka hore isaga ayay ku waajibaysaa tolka ayaa ka qaadaya dee tol ka qaadaa ma jira e isagii bay sidii u saaran tahay weeye waa adharka muqaabil adharkuna wuxuu leeyahay maya oo isaga marka horeba waxba laguma lahayne tolkanaa lagu lahayo isagii cili dib ugu noqon mayso waxba laguma lahaa khilaafkaas kusan leeyahay wa tu'ajalu waa loo mudayn cala alcaaqilati tolka diyatu nafsin kaamila magta naf dhammaystiran salaada siniina saddex sannadood ayaa loo mudayn fii kulli sanatin thuluthun saddex madoo meel baa la qaadi wa dimmiyin dimmi magtiina sana waqiila waxaa layihi talaaan wa mara'atin ruux dumara sanatayni laba sano fi luulaa thuluthun baa la qaadi waqiila waxaa layihi talaaan wa taxmilu alcaaqilatu caaqiladu way qaadi alcabda waxyeelada addoon loo geystay fil adhari fa fii kulli sanatin qadru hulusu diya bay qaadi waqiila waxaa la yidhi fii halaasin ayuun baa lagu qaadi walow qatala rajulayni hadduu laba naba nin dilo fa fii halaasin saddexun baa lagu qaadi waqiila waxaa la yidhi sittin lix ayaa lagu qaadayaa wal atraabu atraabdii iyo xubnihii kulla sanatin sanad kasta qadru thuluthi diya ayaa la qaadi waqiila waxaa la kullahaa fii sanatin baa la qaadi wa ajalu nafsi u dhan muddadeedu min asuuqi nafbixidda ayay ahaatay wa gayrihana min aljilaayati bay ahaatay waman maata fii bacdi sana saqata waa dhacayaa waxau sheekhu leeyahay wa tuajalu magtii waa loo mudayn cala alcaaqilati tolkii wa tu'ajaru cala alcaaqilati waxaa loo mudayn diyatu nafsin kaamila diyada nafta dhammayska tiran maxay ku dhammaystirantahay biislaamin wa xuriyatin wa dukuriyatin waxay ku dhammaystiran islaamnimo iyo xornimo iyo labnimo waxyaalahaas wa waataynu soo tilmaanay waxyaalo dhammaystiraya waxyaalo nuqsaamiya inay diyadu leedahay waataynu kitaabu diyada awalkiisa kusoo marnay waa markay dee boqolka halaad ahayd weeye talaada siniina saddex sannadood ayaa loo mudayn fii kulli sanatin thuluthun sanadkii la arkaba saddex iyo soddon iyo hal saddex mamaqay meesheed baa sanadkiiba la qaadayaa maxaa yeelay waxay leeyahay caaqiladu marka horeba muwaasaad iyo caawin bay waxaan u qaaday inuu mucajal yahay oo hadda aan la odhanin dhiga ayaa markaa waajib noqoto iyagaa loo dhimrinayaa saddex sano in laga dhigayo imaam shaafici wuxu uhi laa aclamu khilaafan bayna axadin calimtu cid aan ogahay oo isku khilaaftay ma jirto weliba nabigaasaa xukumay buuli cumar iyo cali iyo ibnu cabbaasna sidaasay ayana xukumeen kadalika bikayri nakiri fa kaana ijmaacan ijmaac bay markaa masaladaasi noqotay haddaba waxaa kala isweydiiyeen macnaha looga dhigayo saddexda sannadood waana halka khilaafku kusa leeyahay aynu arki doonaaye qaar waxay leeyihin waa bedelu nafsin muxtarama mar hadday bedel naf muxtarama a tahay waa in saddex sano laga dhigaa marka waa khilaafka odhanaya haba yaraatee waa in saddex sano loo qeeyo mar hadday qurbad tahay iyo maye ee waa diya kaamila diya dhammayskira weeye oo marka waxaa saddex sano laga dhigaya waa diyada dhammayska tiran ee diyadii ayadoo aan dhammayska tirnayn iyadu saddex sano maaha halkaasa khilaafkan soo socdaynu arki doonaa uu kusa leeyahay wadimiyin haddaba kii dimiga ahaa waa gaalkii markaa inala joogay ee cashuurta bixinayay isaga sana baa la qaali leannahu waa qadru thuluth waqiila waxaa lihi halaatan ayaa la qaadi saddex sano leannahu waa bedelu nafsin ee waa khilaafkii halkaasu haddaba kusa leeyahay kale waxaa la qaadayaa dimiga inamise magtiisu ayd waynu soo marneen saddex iyo soddon iyo hal suludkeed bay ahayd dimiga dee waa yuhuudiga nasraanihii maa kale waa bedalu nafsin muxtarama saddex sanaa la qaadi buu leeyahy kale macluum waxa weeye waa diya kaamilana waa kale mar haddaanay diya kaamila ahayn ay qadru thuluudi tahay fii sanatin baa la qaadayaa waa mara'atin haweenaydii oo iyadana dee magteeda aynu soo tilmaanay inay konton tahay waataynu ka soo hadalay ijmaaca culimada iyo labadii ibtiraysnaayee markaa ayagu gaarka ka noqday culimmada muslimiinta aan ictibaarka lahayn madhabkoodiina waataynu soo tilmaanay iyadaoo konton magteedu ahayd ayana intee lagu qaadaya loogu mudaynayaa sanatayni laba sano fil ulaa sanada hore aakhirkeeda tuludun baa la qaadi saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed inta soo hadhayna sanadka labaad aakhirkiisa ayaa la qaadayaayo waa markaynu ku soconno waxaa loo mudaynayaa saddex dawaadiya kaamila waqiila salaadan baa la qaadiyoo waa badalu nafsin muxtarama bay leeyihiin oo tii kalun bay la mid noqonaysaaye saddex sano ha loo qaybiyo wa taxmilu lcaaqilatu caaqiladiiyo tolku waxay qaadaysaa oo kale alcabda jinaayat alcabdi addoonka waxyeelada loo geysta mid xoray u geyso oo addoon magtiisuna maxaynu nidhi weeyaan waa qiimihiisayni waa neef xorahoo isaga waa la qiimaynun way musul intay doonto toban nagood oo ninkii xortahaa ka bata isaga qiimayhay isaga horta way qaadaysaa biladani haddaan qabanno waa bedelu aadamiyin isaas iyo kafaara ku tacalluqday xor buu shabahaya saanigu wuxuu leeyahay caaqiladu ma xambaarayso jaaniyaa lagu leeyahy waa madmuunun bilqiima haddaad hal disho dee hasha soo adigu seetolabla soo bixiya hasha ninku caawiye mooyaane haddaad hal jiidho dee turkulama bixinaynin addoonkuna waa lamida waa awraad jiidhay marka jaanigii baa lagu leeyay uu muqaabil adhar ku leeyahay laatu khilaafka isaa ku jira haddaynu markaa ka soo gudubno aynu qaadano adharka fa fii kulli saratin qadru thuluthu diya ayaa la qaadayaayo dee diya kaamilaya iyo haytii saddexda laga dhigay qiimihiisu intu doono waa noqday sanad kasta saddex iyo soddon baa la qaaday wa qiila waxaa la fiihi sanaatin saddex sano ayuunbaa lagu qaadaya waa bedelu nafsin muxtaraman walow qaatala rajulayni hadduu laba nin dilo macanoo murataban buu u dilay laba boqoloo haraad sow laguma yeelan fa fii fatuajaru diyatuba calaa caaqilatihi fii halaatin magtaa labadaa nin waxaa loogu muddaynayaa tolkii saddex sannadood leanna waajibku waa laba diyo iskhilaafsan cidda mudatay ee yeelatayna waa cid iskhilaafsan dee mid xaqii la dibdhigi maayo dee ima wakhtigoodii dhammaaday adigu hebelow sanadka dambe sug mar hadday isku wakhtiyadanay dhammaadeen oo kale ay la mid tahayo midkoodna dibdhigi maayo e dee sanad saddexii sanaa markaa lagu qaadi wa qiila waxaa la yidhi tuajaru diyatu man dukira fii sittin lix sano ayaa lagu qaadayaa sanadka qadru sudusu diya ayaa la qaadaya waa badelu nafsi lwaaxida mid walba suluskii unbaa loo kala qaybin oo midala sudus baa la sii sanadkii markuu dhammaado wa atraafu xubnihii ayagana diyadii xubnaha waa taymni camdiga unbaanay qaadin tolkiya waa qaadaan xubnaha way qaadaane sida dee gacmihii oo la jaray iyo xukuumaadkii iyo jirayaadka ayagana tuajaru fii kulli sanatin sanad kasta ayagana waxaa lagu mudaynaya qadru thulusu diya diyo saddex loo qayb diyadii kaamila saddex loo qaybiyey qadarkeed suluskeed iyo meesheed oo saddex iyo soddon iyo hal daloolkeeda ayuunbaa sanadkii la qaaday waxaad haddii gacmaha iyo muqaabala tira afar boqoloo halaad ba laba boqoloo halaad bay noqonaysaa sanadkiina hala qaaday u thulusu diya oo saddex iyo soddon ah wa qiila waxaa leeya kulluhaa fii sana dhammaanteed sanad baa lagu qaadayaa baaligatan maa balagat liannaha laysat bedela nafsin nafda iyo qudha ayuunbaa la ajalaynaya qoomaha iyo xubnaha lama mudaynaynin bay leeyihiin biilkaasi haddaba waxay isweydiin leh muddada saddexdan sano goormaa laga bilaabayaa wuxu uhi wa ajaru nafsi wa ajaru diyati nafsi mina suuqi markay naftu ka baxday ayuunbaa kow laga soo odhan leanna waktiga sugnaatay weeye wagayrihaa wa ajalu diyati gayrihaa kayrkeedoo nafdi waxaan ahayne qoomihii ah min aljinaayati waxyeeladu markay gaadhay ayuunbaa iyadana laga soo bilaabayaa leanna waa xaaladay waajibtay oo iyada unbaa lagu xuri ba sidii xaaladay nafdiga baxdayba nafta loogu xurayey leanna waa xaaladay diyadeedu waajibtay laakiin dee lama dalba iyada ilaa ay bogsato waman maata qofka dhintay caaqilada ka mid a fii sana sana ayuu ku dhintay dhexdeed saqada waa dhacaya tarikadiisii waxba lagama rabo tarikadiisii waxba lagama rabo hadduu sanadka kale barkiisa dhinto laakiin hadduu sanadkii u dhammaado dee tarikadiisii waa laga soo saaraya waxaa la leeyahay tolkii waxay leeyihin ha laga soo saaro magtii lagu lahaa ha laga soo saaro baa la leeyihi walaa yacqilu ma caqilinaya faqiirun kii baahnaa wa raqiiqun adoonkii wa sabiyun kii yaraa wa majnuunun kii waallaa wa muslimun kii musliga can kaafirin ka caaqilin mayo cagsi wa yacqilu yahuudiyun baa can nasraaniyin ka iyo caaqilaynaya wa cagsuhu filadari hadanqawno wa cala alghaniyi nisfu diinaarin baa lagu leeyahy wlmutawasitina rubuucun baa lagu leeyahy kula sanati min athalaati wa qiila waxaa lay huwa waajibu thalaati weeye wa yuctabaraani waxaana la ictibaarin aakhira xawli sanadka aakhirkiisa waman axsana fiihi ka dhexdiisa caynoobana saqada u ka dhacaya halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa caaqiladan iyo tolkan magta laga qaadayaa waxay leedahay sifo iyo shuruud bay leedahay ciddii sifadaa ku sifowda ayuunbaa laga qaadayaa ciddii aan ku sifoobin laga qaadi maayo waa sifada koowaad waxa weeye waa qaninimo ama yasaar iyo inuu waxayso qofkani mar haddaan sidaan idhi oo masalan waxay idhahan waa labnimo iyo inaanu faqiir ahayn iyo inuu xor yahay iyo inuu mukallaf yahay baali caaqila inuu yahay baa shardi waa mida qofka caaqilada iyo todaa ka mida laga qaadayo magta markaa dukuura ayaynu nidhi haweenaydii laga qaadi maayo hadday xaajada inoogu lacagta badan tahay hadday ilaa jayna iyo dumay alaabteedu taxantay dukaamada weyn ugu leedahay waxba laga qaadi maayo walba iyadu taygeysatiyo gaarigeedu jiidhana waa bixinaynaa markaasay hadlayaan way odhanayaan inankiiba magtiisii noolooga badiyey walaa yacqilu faqiirun si labaadna waa inuu waxaysee faqiir aan waxba haysanini waxani waa muwaasaad iyo caawin dee yaa wax caawiya nin waxaysaa wax caawiya midaan waxba haysanin faaqidu shay laa yucdihi baa layidhi qof aan waxba haysano wuxuu waayey ma bixiyo markaa faqiirna waxba ma bixiyo isama caqileeyo walaa yacqilu raqiiqun addoonkii isaguna waxba ma caqileeyo waxba male isagiibaa xoola la leeyahaya wa sabiin walaa sabiin walaa majnuunun kii sabiga haya kii walla waxba ma ma caaqileeyaan leannu caaqligan wuxuu ku dhisan yahay nusre iyo hiil ayuu ku dhisan yahay dee taasina caqli iyo waxgarasho iyo ra'yi bay ku xidhan tahay markaa kii wallaa iyo kii yaraa midnaba waxba ma caqilinayaan iyaguna kii faqiirkaa kuma jiro oo kii yaraana kuma jiro oo kii wallaana kuma jiro soomaaliduna way ku kala duwantahay halkaasoo yacni iminka markaynu mandaqadeennan oo kale ka hadlayno hargeyso wixii koonfur iyo beri ka xiga waxa weeye waa caawa hadduu dhasho waa lagu tirinaya caawa hadduu dhasho waa lagu tirinaya waxaa lagu leeya inankii xalay ku dhasheen beri haddii mag la qaybiyo ku daran weeye waa kii hadda caawa dhashay baa lagu daraya boroola bay yidhaahdaan adugu waxa xoogaay barlaawiya waxay ku sheegaan waa jiraan oo yidhahdaan midaan waxba haysanin iyo reer walba wax waa laga yar jaraa mid iyo laba waa laga jaraa laakiin haddana kakawun baa loo tiriyaa wixii laakiin xaggan ka xiga waqooyi iyo galbeed ka xiga iyo qoys bay tiriyaan oo nin hadduu labaatan inan leeyahay oon mid quri a reer yeelanin ninkaasunbaa magtii laga rabaa waxba loo tirin maayo ee qoyskaasunbaa la tirinaya hadday saddex aqal galaanay saddex qoys yeeshe qoyska qoysaskaasunbaa la tirinaya markaa laakiin diinsaan waa kaasoo sabiya majnuunkaana la tirin maayo qolay qolada xaggana markaa u dhow sidii markaa islaamku uu yidhi waa ka dhashay tirinaya uma ugu liitaan markaa waa muslimun can kaafirin muslim ka caaqilayn maayo gaal hadduu mid gaali waxyeeleeyo muslim caaqilaysa loo dooni maayo wa cagsigiisa cagsigiis wax muwaalaadoo ka dhexeeyaa ma jiro gaalkiina markaa mud muslim markaa ka caaqilayn maayo wa yacqilu yahuudiyan can nasraani yahuudiya nasraani waa kala caaqilayn hadday dee labadii ilmadeerkaba labada midna yahuudiya midna nasraani wa cagsu fil adhaari cagsigiisuna waa lamidoo dee nasraaniga yahuudiga waa ka caaqilayn si dhaxalkii oo kale id ilkufru kullu millatun waaxida saanigu wuxuu leeyahay laa liinqitaaci ilmuwaalaati baynahumaa may muwaalaadkii xidhiidhay ka dhexeeyey baa go-ay iyaga laftooda haddaba waxa isweydiin leh maxaa yaro la qaadayaa wuxuli wacalalkhaniyi dee waa xilligaa hore iminka inagu waynu qaybinaa unoom intay noqoto magtu inta laysu geeyo ayuunbaa cadow ruus ama qoysya loo qaybinaya ama madax kakow loo qaybinaya laakiin dee wax iska sahlan bay ahayd oo saddexdaa sano la qaadayo intaa iska jiitabaysa ayay ahayd markaa wacalalkhaniyi kii qaniga ahaa ee waxoogay markaa isagu iska haystay nisfu dinaari hadday reer dahab yihiin ee berigaa horena lacagaha jiray dahab iyo dinaar bay ahaayeenoo dinaarkuna dahab buu ahaa dirhamkuna fida ayuu ahaayo labadaa lacagayuun baa jiray nisfu dinaar baa laga doonayaa waalmutawasi kii meeldhexaadka ahaana ee isaguna waxoogay markaa haysea rubucun dinaar rubucii ayaa laga rabaa dinaar rubucii ayaa laga rabaa ama saddex dirham kaa horena lix dirham ayaa laga rabay kula sanatin wa yajibu niswa rubucu kula sanati min athalaati mid kasta oo yani sanad kastoo saddexda ka mida waxaa laga rabaa nisfu dinaarka kii qaniga ahaa kii melaxadkana rubucu dinaarkaasaa laga rabaa liannaha muwaasatuna tatacallaqu bilxawli sanad ay ku tacalluqdaayo fatakaraha bitakarurika zaka sidii zakadoo kale usoo noqnoqonaysa waqiila waxaa la yidhi huwa waxaa la soo sheegay niska ama rubuca ay waajibu salaasi saddexda sanaba intaasunbaa laga qaadaya saddexda sanaba intaasa laga qaadaya dee waana lasii wadaya una waatan xoogay kolba lasii kordhinayay faslun haadakani faasilun fii jinaayati raqiiqi addoonka waxyeeladiisii ayuu fasal yahay waynu soo marnay addoonka haddii waxyeelo loo geysta magdiis waxay noqonaysay laakiin halkan wuxuu inooga hadlayaa bal isagu markuu waxgeysto xaggee isaga waxyeeladiisii laga doonayaa wixii uu geystay wuxu uhi maalu jinaayati alcabdi addoon waxyeeladii xoolaheedu yatacallaqu biraqabatii qoortiisa ayay ku tacalluqaysaa walisayidiina waxa u sugnaaday beycuhu lahaa inuu u iibiyo wa fidaahu inuu ku furtana wuu leeyahay bilaqalika yarmi qiimati wa arshihaa qiimahaysa iyo arshiga waxyeeladu geysay wa fi lqadiimi biarshihaa buu ku furan walaa yatacallaqu bidimatihi ku tacalluqi maayo maca raqabatihi filadhari haddaan qabanno kuma tacalluqayo ee walow fadaahu hadduu furto uma janaahu waxyeelo geyso sallamahu lilbayci iibka ayuu dhiibi ow fadaahu ama wuu furan ee walow janaa taaniyan mar labaad hadduu waxgeyso qabla alfidaa'i furasho ka hor daacahu fiihimaa wuu ibin ow fadaahu wuxuu ku furan bilaqali ka yarmi qiimatihi walarshayni wa fi lqadiimina bilarshayni ayuu ku furanayaa wuxuu yihi sheekhu maalu jinaayati alcabdi addoonku waxyeeladu geysta xoolaha ka waajiba yatacallaqu biraqabatihi qoortiisa ayuu ku tacalluqaya waana bilijmaac sayidkii waxba lagagama leh waayo beri weeye sayidku raqabadiisay ku tacalluqdaana macnaheedu waxa weeye waa loo iibinayaa isagaa la iibinaya suuqa la dhigi haddii lagulaada dimadiisay ku tacalluqdaana waxa weeye hadhow markuu xoloobaao shaqaysaamaa laga qaadi walisayidihi waxa usaay baycula inuu iibiyo mar hadduu waxyeelo geysay inuu iibiyo oo dabeetana markuu iibiyo lacagta ka soo baxda ciddi wuxu geysta uu siiyo wa fidaahu inuu ku furtaa buu leeyahay bilaqali tayar min qiimatihi qiimihiisa iyo wa arshiha waxyeeladan uu geystay maalka arshiga iyo kabka ka waajibaya iyo qiimihiisa kolba ka yar inuu ku furtaa buu leeyahay oo masalan haddii la yidhaha waxyeelada uu geystay waa toban halaad isaga qiimihiisina waa labaatan halaad haddii la yidhaahdo wuxuu ku furan ka yar oo arshiga markaa iminka ahoo tobanka halaad ah ayuu ku furan maxaa yeelay hadduu qiimihiisu yaraado dee inuu qoortiisa bixiyo la iibiyo mooyaane wax kala laguma lahayn dee haddii la iibiyana tobanka halaad uso muu goynaynin hadduu yaraato wey haddii arshigu yaraadana oo arshigu yaryahayna dee ninkanna wuxuu sheeganaya intaasunbu ku lahaa walaa yatacallaqu bidimatihi maca raqabatihi fi ladhar labadaasoo wada jiraa kuma tacalluqaano in dimadiisa iyo dumadiisa lagu tacalluqolayna hadhow markaad xorowdo na waxbaa lagaa doonaya raqabadiina laydha haddana waa la iibinayaa labadaasi isma raacaan fi ladhari haddaan qabanno sayidku haba idmeen taanigu wuxuu leeyahay dimadiiya dimaduu ku tacalluqaya raqabaduna marhuuna unbay noqonaysaayo way u rahan taallaa walow fadaahu hadduu sayidkii furto oo u ka bixiyo wixii lagu lahaa uma janaa mar labaadu waxgeyso sallamahu lilbayciyi buu markaa isaga dhigi wuu iibin ow fadaahu ama mar labaad wuu furan hadduu doonana oo yani inuu shaqeeyo uu doonana de wuu furan walow janaa haaniyan mar labaad hadduu waxgeyso qabla alfidaa'i isagoon tii horeba ka furanin ayuu mar labaad waxgeysay baacahu fiihimaa labadaa jir ayuu geysay unbuu iibino waa loo kala qaybinu wax kaloo ay leeyihinna ma jirto inta loo iibiyo unbaa labadaa loo qaybin wa fi lqadiimi bilabshayni ow ama fadaahu wuxuu ku furanayaa bilaqaliki iyo min qiimatiiyo wal arshayni labada arshe waxyeelooyinka labada waxyeelo ay leeyihiin kolba tooda yar unbuu ku furan wa fi lqadiimi bilarshayni qadiimna wuxuu leeyahay mee labada arshiun ayuu ku furanayaa taa horena wa fi lqadiimi biarshiha arshigeeda ayuunbuu ku furanaya baaliiqan maa balagat walaa yatacalaq biraqabati maa ma bidimati maca raqabati fi lahab tanna waa tii umay la mid tahay walow actaqahu hadduu xoreeya u baacahu ama iibiyo wasaxaxnahu ma aan saxiix yeelo ow ama qatalahu dilo fadaahu bilaqali ayuu ku furan waqiila waxaa la yidhaha alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan ee walow haraba hadduu carro oo maata ama u dhinto baraa sayiduhu sayidi beriya sayidu waa beri noqonaya ilaa idaa tuliba markii in laga doonay oo famaacaw diiday mooyaane walow ikhtaara lfidaa furasho hadduu doono falasaxu asaxa ana lahu rujuuca noqod buu leeyahy watasiibahu iyo inuu dhiibo wayaftihi uma waladihi wuxuu ku furan bilaqali ka yar waqiila waxaa la yidhaha alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan wa jinaayaatuha waxyeelooyinkeeduna ka waaxidati fi ladhari adhar haddaan qabanno jinaayaa keliya ayuunbay la mid tahay waxau sheekhu leeyahay walow actaqahu addoonkii waxyeelada geystay hadduu xoreeyo ow ama baacahu wiibiyo khilaaf baa ku jirae haddaynu dhahno waa baatil mar hadduu addoonkaasi jinaayo geystay inuu iska xoreeyo ama iska iibiya dee ayada markaa jinaayadana loo iibin dambe ama uu furan wa in saxaxnahuma haddaan saxiix yeelno oo marka uu kan xoreeye muusirka yahay weeye kan baayicina markuu doorto inuu furtaaba iibkiisu u bannaanaa hadduu yidha anaa furanaya oo dee meel kale uu ka iibiyaa bay u bannaanayd baayicuna masala wuxuu noqonayaa mid doortay fidaag oo masalada hore markuu muusir yahay waxay leeyihiin waa raajixsayn hore kusoo maray masalada labaadna waa marjuuxo waa laga xoog badanyay haddaynu halkaa qaadano inuu saxiix yeelno ow ama qatalahu isagii sayidkiibaaba dilay kii la iibin lahaa buu dilay waxyeelana wuu geysay fadaahu bilaqali wuxuu ku furanayaa ka yar qiimihiisii arshiga kolba ka yar ayuunbuu ku furanayaa qacan leannu maxalkii xaqan lagu lahaa wuu tegey waqiila waxa la yidhaha alqowlaani labadii qowlee horaa ku suganoo yacni qiimihiisa iyo arshigiisa ka yar iyo may arshigiisa un walow haraba hadduu cararo oo maata ama u dhinto beriha sayiduhu sayidkiisa ayaa buu beri buu noqonayaa hadduu addoonkii bal ilaahay isaga dhinto ama uu fakadaba waxyeelana geystay beriha sayiduhu beri buu noqonayaa leannu xaqu addoonka ayuu ku tacalluqsanaa sayidka waxba laguma lahayn ilaa idaa tuliba sayidka in laga doonayn idina kaan ha la iibiye mooyaano fa manaca uu diiday markaa hadduu u diiday markaasuu isartaa ugu fakadaa ma dhinto dee isagii ayaa lagu yeelanaya iska bixi baan leeyihi walow ikhtaara alfidaa hadduu doorto inuu furto addoonkii oo ka bixiyo waxyeeladu geystay falasaxu asaxa wa ana lahu rujuuc wuxuu leeyahy inuu ka noqdo wa tasiibahu ana calayhi tasiibahu waxa manaa korgiisaaday inuu dhiibo si loo iibiyo leannahu wacdi bay ahayd oo wacdigiina hadduu ka noqday yacni raad ma leh in la iibiyana lagama quusan saanigu wuxuu leeyahay mar kastaba furashadii unbaa laga rabaa mar hadduu doorto isagu wayaftii uma waladihi addoonta umuwaladu ka ilmo dhashay ilaa addoonta umuwalada lama iibiyo mar hadday ilmo u dhashay lama iibiyo hadhowna waxay xorowdaa marka uu dhinto bilaqal iyada sayar qiimaheeda iyo arshiga kolbata yarbuu ku furanaya leannahu ilmo dhashiga u ka ilmo dhashay buu iibkeedii ku hor istaagay waqiila waxaa layaha alqowlaani labadii qowl ayaa ku sugan wa jinaayaatuha jinaayooyinka waxyeeladay geysataa ka waaxidatin bay la mid tahay filadhari hal jinaayun bay la mid tahay dhammaantood hal furasho keliya ayuunbaa ugu waajibaysaa hal furasho keliya ayuunbaa u waajibaysaa fi ladhari athara haddaa adharadan qabsaanigu wuxuu leeyahay jinaayo kastii waxyeelo kasta ka yara qiimaheeda iyo arshiga jinaayadaasa ayuunbuu markaa ku furanayaa faslu wallahu aclam